in la helo garsoor cadaalad ah lana helo maxkamaddii sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan dakreetada idin akhriyo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya sumaddeeduna ay tahay abaoyoooaad xeer madaxweyne lambar abriil kuna saabsan magacaabidda guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa aad farqadiisa koowaad iyo qodobka aad farqadiisa koowaad markuu la tashtay wasiirka garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya in la helo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu go'aansaday mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya in mudane axmed cabdulaahi xuseen fanax uu u magacaabay laga bilaabo taariikhda oo maanta ku sumudaysan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay kolay isla soo qaadeen ammaanka guud ahaan geyga koonfur galbeed soomaaliya oo aan isleenahay maanta wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsanayd toddobaadyadii la soo dhaafayna dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay maalmahanba dadaal weyn ugu jirtay sidii ciidamadu ay isu diyaarin lahaayeen si loogu qaado guluf siyaasadeed oo looga sifaynayo geyga koonfur galbeed soomaaliya waxaana rajaynaynaa toddobaadyada soo socda haddii ilaahay qadaro in dagaal dhinac kasta ah lagu qaadi doono